alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray tafsiru suurati alacraaf waxaynu joognay aayadda boqol iyo lix iyo lixdan ayaynu joognay waxaa inoogu dembeeyey qisadii aynu soo aragnay oo qowmkii reer banu israa'iil ka mid ahaa ee xadgudbay oo maalintii loo diiday inay ugaarhsadaan oo camal ay sameeyaan adduunyo waa maalinta sabtida ah ayay waxay sameeyeen xeelad maalintii ay ku ugaadhsanayaan waana la imtixaanay oo maalmihii kale kalluunkii meeshay ka ugaadhsanayeen waa ku yaraaday maalintii sabtidana wuxuu noqday mid ku fara badan dabeed waxay is yidhahdeen xeelad sameeya waxaa laga qaadanayaa xeeladdii inaan lagaga badbaadayn xaaraanta dhicitaankii lagu dhacay haddii xeelad lala yimaado si xaaraantii loo sameeyo oo loo bannaysto inaanay bannaanaanayn xaaraantiina lagu jiraa marka waxaa laga qaadanayaa in laga digtoonaado xeeladaha lagu bannaysanayo xaaraanta taasna waa laynooga digay waana baraarujinay waxaa lagu ciqaabay in daayeera laga dhigay falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin markay ka madax adaygeen can tarki maa nuhuu canhu kii laga reebay tegistay ka tegayaan markay ka madax adaygeen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kunuu qiradatan waxaad noqotaan daayeera noqda waa takwiil laga yeelaayo ee ma aha amar la doonaayo inay iyagu imtisaalaan oo fuliyaan amar laga rabo inay fuliyaan ma aha ee waa takwiin laga yeelaayo oo laga dhigayo daayeero innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun tanna calaa sabiili cuquuba ayaa looga dhigaya daayeeradaasoo khaasi'iina dullaysan ama tafsiir labaad khaasi'iina ay mubcadiina la fogeeyey waa inagii sheegnay daayaradana sida saxiixa aynani ku baaqi noqon oo ay noqdaan ay noqdeen dabeedna markaa qaar dhintay cibraa laga dhigaya lagu cibro qaato markii horea daayarada laga yeelay laakiin si degdegay u wada le'deen oo u wada dhinteen waid ta'adana rabbuka layabcaanna calayhim ay wadkuruu waxaad xustaa ama wadkuruu waxaa xustaan oo xasuusataan oo ogaataan id ta'adana markuu ogeysiiyey rabbuka rabbiga layabcaanna ay wallaahi layabcaanna ku soo dire oo ku soo dire oo waa ku soo diraya calayhim yaga korkooda nimankaa yuhuudda ah ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo man yasuumuhum mid dhadhansiinaya man yasuumuhum mid dhadhansiinaya ama mid ku ciqaabaya yudiiquhum aw yukallifuhum man yasuumuhu mid dhadhansiinaya suu'a alcadaab cadaabka kiisa xun hadday dil tahay hadday xasuuq tahay hadday tahay inay gibir ka qaadaan oo ay markaa dullaystaan inna rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaab waa ka ciqaabkiisu degdega badanyay oo si dhaqsaa ayuu wax u cadaabaa markuu doono inuu cadaabo marka hore waa dulqaad badan yahy oo ciqaabta uma dedejiyo addoommada laakiin hadduu doono ilaahay inuu wax cadaabo oo ciqaabo ciqaabtiisu waa deg deg badanta wa innahu lagafuurun raxiim wa innahu ilaahay lagafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu nimankaa yahuudda ah mar walba ilaahay ku soo saaraayo cid cadaab daran dhadhan siisaa inuu ku soo saarayo waxaana khaayo looga yeelay ilaa goorta lagu soo saarayo cidda cadaabkaa dhadhansiinaysaa inay tahay ilaa yowmi alqiyaama waagii hore aad baa loo xasuuqay bukhtinasar iyoba markaa aad u laayey beryihii dambe qolyihii majuuska ayaa gibirka ka qaadi jiray markii dambe muslimiinta ayaa ka gacan sarraysay oo iyaguna gibirka ka qaadi jiray waa la kala firdhiyey sida aayadda soo socotaba laynoogu sheegaayo oo beledo kala duwan baa lagu jarjaray oo la kala geegeeyey oo laga yeelay qaar ku kala nool oo aan wada noolayn oo meel ku urursanayn waxay noqdeen qaar markaa dullaysan bay noqdeen mufasiriinta qaarkood markay aayaddan fasirayaan waxay odhanayaan ciqaabkaasi sidaasuu ugu baaqi noqonayaa sidaas aawadeed wax dawlada ma leh wax dawladina uma qumin mana yeelan jizyada iyo gibirkaa in laga qaadaya inay ku jirayaan ilaa yowmi alqiyaama daahirka aayadda ayay markaa ka qaateen waaqic ahaanna waxay arkeen dee casrigan wixii ka horreeyey wax dowlada inay lahayn oo culammadii iyo casrigan aan soo gaadhini qarni walba waxay taariikhda ku hayaan yuhuudi inaynay dowlad lahayn meel walbana markaa inay yihiin taxta alxukmi in lagu dullaysanayo in lagu liidsanayo in gibir laga qaadayo in waxa weeye lagu laynayo meelaha qaarkood marka waxa weeye laa taquumu lahum dowla laakiin ficlan waxa dhacday dowlad inay u kacday oo ay dowlad yeesheen waxaynu ogsoonnahay gaaladu inay u sameeyeen dowlad dowladdiina waxay u bixiyeen iyagu israa'iil bay ula baxeen waxaynay qabsadeen dhulka filistiin dhulkaasay qabsadeen ingiriiska iyobay heshiis hore ula galeen inay dhaqaale ahaan caawiyaan dabeedna markaa dowlad inay u sameeyaan waa loo ballan qaaday ballankii waxaa lagu qaaday konton sano in dowladdaa lagu samaynaayo waxaa la yidhi waa la dooransiiye waxa la yidhi xaggee dowladda laydinka sameeya ikhtiyaar ahaan waxay doorteen filistiin taariikhdii hore daraaddeed dabeedna waxaa la yidhi kontonkaas sano muddada ah deganaanshaha dhulka aad degaysaan waa inaad farabadisaan oo aad markaa ugu soo qaxdaan dhulkaasoo u timaadaan yacni waxa weeye waa inaad yeelataan dad fara badan waa inaad markaa ku tagtaan dhulkaas dhulka iibsataan aad degtaan kamiyo badan idinkoo ku jooga markaa dabadeed dowladda la iclaansho oo dowladdii lagu dhawaaqo la sameeyo ilaa hadday wax yar ku joogaan dowlad meeshii kama qaban karaan taatikada noocaasay ku shaqeeyeen aad iyo aad bay markaa u yimaadeen guryihii bay markaa dooneen inay iibsadaan iyo buqcadihii iyo dhulkii weliba waxay iibsan jireen baa la yidhi markaa altabaqa alardi yacni tabaqa markaa hoose gurigu hadduu dabaqee yahay ka hoose dhulka xiga ee dhulka ku taagan ayay iibsan jireen sidii bay markaa ku soo bateen dhaqaalahana horay u urursadeen oo dahabkay horey u urursadeen dahabka waxaa la yidhahday aad maadaama uu yahay shay qaali ah aynay fududdahay sida loo qaadan karaa dahabkaasay aad iyo aad ugu dadaali jireen oo qanigioo qarnigii sagaaliyo tobnaad aad iyo aad ay u urursadeen sidaa markay sameeyeen oo dhulkii sidaa aad ugu soo degeen ayaa dabeedna siddeed iyo afartankii kontonkii sano markay saa u buuxsameen baa dowladdii loo sameeyo loogu dhawaaqay dadkii dhulka deganaa mooganaan iyo qafla iskaga sugnaayeen qorshaha noocaasee la maamulay kamay warqabin waayadii dambe ay arkeen inay nimankii yuhuuddu meesha ku soo badanayaan guryihii markii la yidhi yaan laga iibinin qiimo ka badan qiimihii guryaha la siin jiraa loo dhigaa miskiinkii guriga lahaa qiima aanu joogin markaasuu is yidhahda adigu dantaada dee qaado gurigaaga meel kale ka dhiso baaqiga kalena ha kuu soo hadho ya sidii baa marka waxa weeye ay ku degeen ku iibsadeen berigii dambena waxay yidhaahdaan ninaw alaabtaada ka guro guriga waa duminayaa dib baan u dhisayaa dabaqyada markay saaran yihiin haddii taxtiga la dumiyo ka hoose kuwa sanade joogi maayaan waa dumayaan ya markaa dabeedna waxa waye sidii ayaa meeshii ay ku digeen ilan ahan waa taas markaa waxaa mar walba ay sii fidsanayaan arrinka noocaasi wuxuu ku dhacay ma aha wacdigii ilaahay inuu baaqday ee cuquubo ilaahay muslimiinta ku ciqaabaya daraaddeed ayaa sidaa looga yeelay in tansuru allaha yansurkum wa yuhabbit aqdaamakum haddaa allah u gargaartaan ilaahay waa idiin gargaaraya waa idiin hiilinayaa gommadihiinana waa sugayaa mafhuum shardiga maxaa laga qaadanayaa yacnii haddii aydan u gargaarin nasriga ilahay heli maysaan xadiiskiina muxuu sheegay wa jucila adillatu walsagaaru calaa man khaalafa amrii waxaa laga yeelay dulliga cidda khilaafta amarkayga ayaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam ayaa dulli korkooda laga yeelay muslimiinta markay mukhaalafaad la yimaadeen oo shareecadii khilaafeen oo haalibkoodii ay ka daciifeen shareecadii inay ku camal falaan hadday tahay ictiqaadan iyo hadday tahay camalan waxay noqotay in lagu ciqaabo adalla annaas dadka kuwii ugu dullaysnaa wa duribat calayhim adillatu walmaskana kuwuu ilaahay ka yidhi korkooda waxaa laga yeelay dulli iyo miskiinnimo qalbiga faqiir iyo caydha ay ka yihiin iskinnimada culammadu waxay yidhaahdeen loogama jeedo haynta adduunyada inay ku yar yihiin oo yahuuddu waa min aghna annaas bal aghna annaas weeye waa dadka kuwa ugu hanisan laakiin waxaa loo jeedaa miskiinnimada xagga qalbigaa loo jeeda laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghinaa hina annafs nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam haninimadu ma aha xoolo badan markaa in la leeyahay oo qofku xoolo badan inuu haysto ghaninimadii ma aha ee haninimadu waa in naftu hani tahay oo qanaco ay leedahay nafti inay hani tahay ayaa haninimadu tahay hadduu qofku xooluhu hayaa ay aad u fara badan yihiin laakiin qalbiga caydh ka yahay dee hani maaha qalbigii hadduu caydh ka yahay hani maaha marka kuwa ilaahay sidaa ka yidhi ayaa ilahay ku ciqaabay culammadu waxay yidhahdeen yuhuudiga yuhuudda ugu xoolaha badan ee ugu qanisani wuxuu ka baqayaa inuu faqriya caydhnimo u dhinto gaajo inuu u dhintaabuu ka baqayaa marka xagga quluubta caydh laga dhigay kuwaasaa ilaahay ku ciqaabay dulligaa waxaa lagaga bixi karaa in shareecadii loo noqdo ayaa laga bixi karaa waayo mukhaalafaadka shareecada la khilaafaa waxay sababaysaa jab xaggii caqiidadii baa markaa dad badani khilaafeen markaasay shirkiyaad iyo gaalnimo la yimaadeen markaase ilaahay waxay ku caabudeen wax rabbi lagaga gaaloobayo lagaga kufrinaayo bay waxay isleeyihin rabbi ugu dhowaada bay waxay isleeyihin ilaahay ugu dhowaada qaar kale waxay ilaahay ku caabudayaan bidac bidcooyin waaweyn iyo bidcooyin yaryar baa ilaahay waa ku caabudaya bidcaduna waxay ka mid tahay min acdami almunkaraat iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala yacani nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam in bidco kastaa ay baadi tahay saasuu sheegay qaar fara badan waxay ku dhaceen in xataa arkaantii islaamka wax badanoo ka mida ka tagaan hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday zaka tahay hadday xaj tahay arkaantii inta fulisaa waa intii marka shahaadataynka laga yimaado shahaadataynka waa innaga sheegayna qaar badan inay kufriyaad ku dhaceen ha ahaadaan markaa shirkiyaad ay rabbi u shariig yeelayaan oo ay isleeyihiin waxba hagaajinaysaan ama ha ahaado si kale u kufrinayaan oo ay ilaahay caayayaan ama rasuulkiisa caayayaan ama malaa'igta ay caayayaan ama shareecada wax ka mida ay dhaleecaynayaan ama shareecadii ay ku dheeldheelayaan kullu daalikana waa kufriyaad arkaantii kale markaad u timaaddo intee salaad tukata inta salaadda tukata intee salaadda ilaalisa inta salaadda ku dadaalaysa intee salaadda saxda ya soonkii intee soonta oo faralkii soonka intee la timaadda xoolahooda intee zaka ka bixisa dadka xoolaha haysta intee xajida oo faridatullaahi calaa cibaadih fariidat alxaj intee gudatay arkaantii halkaasay marayaan waajibaadka kale shareecada laga tegayna camal ahaan looga tegay aad iyo aad bay u badan yihin muxaramaadka lagu dhacayo saas i laeg hadday tahay dilka hadday tahay dulmiga hadday tahay dhaca hadday tahay tuugada hadday tahay kabaa'irta kale lagu dhacayo hadday zino tahay hadday ribo tahay hadday anwaac badan oo kale tahay xoolihii agoontoo la cunayo oo la dulminayo yacni waxaa weeye wahaluma jara ashyaada noocaasi waa waxyaalaha keensaday jabka keensaday iyo muslimiinta maanta in la dullaysto waa arrinka keensaday weyi waxa dulligaa lagaga bixi karana waxay noqonaysaa shareecada in loo noqdo taasaa lagaga bixi karaa ida tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa taraktum aljihaada fi sabiili illaah sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu minkum xata tarjicuu ila diinikum waxaa laga baxaayo nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa xadiiskaa ku sheegay haddaa waxyaalaha la timaadaan oo faraa'iddii ah ka mashquushaan faraa'iddii aad dayacdaan xaaraamaha aad ku dhacdaan ribe iyo wax la mida la timaadaan adduunyadii ka daba dhacdaan oo faralladii ilaahay aa kaga mashquushaan jihaadka aa ka tagtaan sallata allaahu calaykum dullan nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu idinku sallidayaa dulli laa yansicuhu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum dulligaa idinka siibi maayo ilaa diintiinna aa u laabataan idinka siibi maayo almakhraj waxaa lagaga baxaya dulliga waxay tahay waa in diinta loo noqdo qaar baa waxay yidhaahdeen diinta in loo noqdo waxaa looga jeedaa jihaadka in lala yimaado qaar casrigan jooga culamo maaha ya ayaa markaa sidaas yadaa yidhi culammadii shuraaxulaxaadiis wax saa maray ma ogin laakiin muraadka xadiiska looga jeedaa saa maaha waayo xadiisku muxuu sheegayaa sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu minkum xataa tarjicu ilaa diinikum waxay ka tageen ama la yimaadeene mukhaalafada ahi ma jihaadka inay ka tageen keliyuu ahaa maya bayculciina culammadu waxay yidhaahdeen waa nooc ka mida anwaacda ribada ee khafiga ah weeyaan marka waxaa la sheegay jihaadkii in laga tegey waajibaadkii ka weynaa jihaadka haddii laga tagana inuu dulligu imanayo waa cala sabiili alawlaa waa min baabi tanbiih biladna cala alaclaa shayga hooseeyaa la sheegayaa si lagugu baraarujiyo shayga ka sii weyna xukunka inuu uga awlaysan yahay sidaa inuu yahay shareecada waxaa lagu yaqaanaa min baabi tanbiih biladna cala alaclaa falaa taqul lahumaa uffin waxa ka sii weyna waa ka sii daran tahay wa awlaa bitaxriim marka tegista waajibaadka laga tegayo waxaa laga tusaaleeyey jihaadka in laga tago waajibaadka ka sii waaweyn jihaadka haddii laga tagana dulligu inuu imanaya waa cala sabiili awlaa walaxraa muxaramaadka lagu dhacayana waxaa laga tusaaleeyey bayc alciina iibkaa ciinada in wax lagu kala iibsado xaaraamaha ka sii waaweyn haddii lagu dhacana inuu dulligu imanaya waa cala sabiili awlaa waxaana la ogsoon yahay jihaadka arkaanta islaamka ee shantuba inay ka weyn tahay ayaa la ogyahay markuu cabdullaahi ibnu cumar uu yidhi xadiiska nebiga sheegay sala allahu alayh wasalam buniya alislaamu calaa khamsin oo arkaanta islaamka sheegay ayaa nin wuxu uhi waljihaad kaannahu inuu leeyahay jihaadka maxaad ugu dari weyday arkaanta wuxuu ugu jawaabay aljihaadu xasanun jihaadku waa fiican yahay laakiin saasaa rasuulku nabara arkaantu inay shantaa taho jihaadku aanu ku jirin ayaa rasuulkuna baray sala allahu alayh wasalam marka ariiqa lagaga baxaya waxay noqonaysaa in shareecadii loo noqdo rasuululaahi moxamed isagoo jooga oo saxaabadii hoggaaminaya ayaa marka bacdu saxaaba ay ka dhacday shay mukhaalafo ah waxa yimi jab wa yowma xunaynin id acjabatkum kafratukum falam tugni cankum shay'a wadaaqat calaykum alardu bimaa raxbat uma wallaytum mudbiriin hadda rasuululahi moxamed baa jooga oo hoggaaminaya saxaabatuhu oo khayru lumma ah bacda arasuul sala allahu alayh wasalam ummadda ugu khayr badan rasuulka dabadii ayaa ciidankiisii ah bacdi saxaabadii ka mida markii mukhaalafadu ka dhacday waxa yimi jabba yimi ya innagana mukhaalafaadkeennu tiraba ma leh xadhiggay goosata xadhigga ayay goosata ghaswatu uxud waa garanaynaa markii bacdu saxaaba cisyaan ka dhacay inuu jab yimi ya marka waxaa lagaga bixi karaa waxay noqonaysaa in shareecada loo noqdaa laga bixi karaa marka ballanqaadka la ballanqaaday in cadaab la dhannansiinayo waxa weeye marba mar ka dambaysaba yacni waxa weeye cadaabka waa loo keenaya laakiin taa macnaheedu ma aha inaan marnaba tanfiis loo yaro samaynayn markaa maaha ee wakhtiyada qaarkood baa tanfiis loo samaynayaa oo laga yaro neefinayaa dabeedna markay haddana qooqaan oo kibraan ayaa markaa lagu soo celinaya casaa rabbukum an yarxamakum wa in cudtum cudna horeba waa laynoogu sheegay wakhtiyadii hore ciqaabadii ku dhacay in wakhtiyada qaarkood yacni markaa laga yaro faydaayo ciqaabka haddana waxa weeye yuhuudda marka dambe haddana lagu soo celinayey ciqaabkii lagu soo celinayay dadkii lagu diray waxaa ka mid a gaalkii la odhan jiray hitler oo dee yuhuud badan buu xasuuqay iyagu waa bumbuuniyaanoo aad bay u bumbuuniyaan iyagu siday sheegtaan waa bumbuunine waxay yidhahdaan lix malyan oo yuhuud ah ayuu dilay waxayna leeyihiin lixdaa malyan qof kama dhiman waxay leeyihiin qofka yidhaahda qof baa ka dhiman oo lixda ma gaadho hadda hal shaksaa ka dhiman ruuxaasi wuxuu mudan yahay maxkamad in la taago halkaasay marayaan ya calaa kulli xaal waxaad garanaysaa uun dad badan inuu ka dilay almaqsuud waa saas inuu xasuuqo dad badan ka dilay taasi waa jirtaa walow cadadkay sheegayaan yaanay gaadhinbe marka waxaa weeye kuwii lagu sallidaayey ayay markaa ka mid yihiin ayuu ka mid yahay oo cidda lagu sallidayaa dee inay gaalo kale noqdaan iyo inay muslimiin noqdaan nooc walba waa ka suuragal hadda calanwallaynta iyo kibirka iyo xooggaana kuma jiri doonaan waxaa laynoo sheegay in waxa weeye muslimiintu ay la dagaalami doonaan wadciga jira dadka qaarkood baa laga yaabaa inay is yidhahdaan weligood muslimiintu madaxas dib sare uguma qaadi doonaan laakiin taas xaqeedu maha waa inaan la quusan oo naxariista ilaahay laga quusan waa in waxa weeye aan islaamka loo werwerin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa niyadu inay bakti noqotayoo ay leeyihiin yacni waxa weeye markay dhibaatooyinka muslimiinta ku dhacaya arkaan ayaa waxaa laga yaabaa dee inuu markaa waxa weye naftiisaba xataa ilaawo ama uu ku siganayaba inuu baroorto ya ama inuu naxariista ilaahayba ka quusto ama uu yidhahdo markaa muslimiinta laa taquumu lahum qaa'ima wax jiro ma aha nabi maxamed baa ka warramay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu markaa inay gacan sarrayn doonaan sheegay dhulal weli aan la furan inay furan doonaan sheegay ballanqaaddadii nebigu ballanqaaday qaar baa weli baaqi ah waa in la rajeeyaa naxariista ilaahay waa in wacdiga rasuulka iyo ballanqaadka rasuulka lagu kalsoonaadaa waxaa loo baahan yahu nafaheenna inaynu saxno in la baroorto looma baahnaa yaa qaar baa markaa waxa weeye wixii xataa iyaga waajib ay la gudboonaa inay ku qumaan ee taacatalwaqti la yimaadaan taacada wakhtigaa la gudboon wuxuu kaga mashquulayaa muslimiintii baa sidan iyo muslimiintii baa sidan iyo waxan baa muslimiintii ku dhacay yaa war waxaasi waa dhaceen waxyaalo badan oo la midina horay u dhaceen waana dhici doonaan laakiin wixiina la gudboon inaynu samayno ayaa markaa ina saaran oo haddii waxa weeye muslimiin la laayo dee kollayba waa dhiman lahaayeen laynta la laayayna jannay ku gelayaan hadday muslimiin ahaayeen jannay gelayaan waxaa jira laba cadow waa shayaadiin alinsi iyo shayaadiin aljin shayaadiin alinsi cidduu ka takhallustaa oo ay dishaa haddii diintiisii u saxan tahay waxba yeeli mayso waayo kollayba waa dhiman lahaa shaydaankan insigae gaalkii markuu dilana dee jannuu gelayaa isagoo madluuma ayaa la dilay haddii diintii uunu ku sugan yahay waxa weeye dee waa jannaysanaya waa shahiid darajaad caali uu helayaa haddama aragtaa marka shaydaanka insigu kuu ka qaalib noqdee ka gacan sarreeyaa haddii diintiisii u saxan tahay oo diintii ku sugan yahay khasaari maayo yacni wuxuu gelayaa khurufaadka jannada ama fooqiyada jannada ayuu gelaya laakiin waxa daran shaydaanka jinnigu cidduu ka qaalib noqdoo ka gacan sarreeyey oo ka asadihiyey oo u lumiyey oo uu kaasi ka takhallusay kaasi ifya aakhiraba waa khasaara shaydaanku hadduu lumiyo oo atbaacdii shaydaanka uu ka mid noqdo oo uu duufsadoo kaxaysto oo diintii ka kaxeeyo ifkiina khasaaruu joogaa aakhirana waxba kagama horreeyaan yaa naartii buu la gelayaa shaydaanka kaasaa daran laakiin shaydaanka insigu kuu ka takhallusaa haddii diintiisii uu haysto waxba yeeli mayso waana laga kaban doonaa kollayba waa dhimanayay adduunyada mid ku baaqi noqonaya ma jiro nebiguna wuxuu ugu duceeyey ummaddiisa laba shay waxa ay ku dhintaan ee lagu markaa laayaa in laba shay ay noqdaan oo wuxuu yidhi allaahumma ajcal fanaa'a ummatii bialacni waaltaacuun lacallakum tastaqribuun waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaan waa xadiis saabit ah oo nebiga ka sugan sheekh albaanina waa saxiixinaya ilaahu waxaad ka yeeshaa ummaddaydu waxay ku le'atee ku dhammaataa ya biacni waran iyo waaltaacuun taacuun daacuun in lagu sallido daacuun ku dhaco tarab tarab u dhintaan waxay noqonayaan shuhadaa almatcuunu shahiid dacniguna waa maxay waa in gaaladii de la iso allahuma ajcal fanaa'a ummatii biacni wataacuun nebigu waaba ugu ducaynaya ummaddiisa ya dadka qaarna waxaa laga yaabaa marka la yidhaahdo dee intaasaa la dilay inu waxaweye naftu aynay ka baxdo inuu ku sugto ya oo wixii xataa isaga la gudboonaa inuu la yimaado waxaa dhici karta inuu kaba daciifo ya nasriga ilaahay mee yacni waxay musiimeena ahay gaala markaa waxaa siday caynkan u yeeshay ya tasliidku xagga ilaahay weyi walow shaaa allaahu la sallatahum calaykum attasliid min allah ka cid cid ku sallida waa allah weeyi markuu doono ilaahay muslimiinta ayuu ku sallidayaa gaalada markuu doonona gaaladuu ku sallidayaa muslimiinta ka amniga bixiya waa isaga ka nasriga bixiya waa isaga ka guusha bixiya waa isaga waa allah waa allah waxayna saaran waajibka ina saaran inaynu gudanno aynu ku dadaalno mar walbana taacada wakhtiga lagu dadaalo allah wuxuu yidhi waid ta'dana rabbuka layabcaanna calayhim ay wadkuruu waxaa xustaan id ta'adana goortuu ogaysiiyey rabbuka rabbiga layabcaanna calayhim ku soo diree korkooda oo ku soo diree oo ku soo diree yahuudda korkooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo man yasuumuhum mid dhadhan siinaya suu'a alcadaaba cadaabka kiisa xun mar walba ilaahay wuxuu ku soo dirayaa cid dhadhan siisa cadaabka kiisa xun iminkana waa lagu soo diri doonaa ama waxa weeye intaynu nool nahayba aan aragno ama yaynaan arkine laakiin yaqiin waxa ayn lagu soo diray axaadiistaan doonaya inaan sheego waxaa ka mid ah axaadiistuu nabigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam layabluganna hada diin maa balaga alleylu wannahaar nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam diintani waxay gaadhi doontaa meesha habeenka iyo maalintu gaadho habeenka iyo maalintu meeshay gaadhuu gaadhi doonaa markaasuu guri walba geli doonaa ama bender ha ku yaallo ama miyi ha ku yaallo baadiye iyo bender kuu doona ha ku sugnaadee guri walba diintu waa geli doontaa buu nabigu ballan qaaday sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo laynoo sheegay diintan inay ka korrayn doonto diimahoo dhan qur-aankana waa lagu ishaaray nabiguna sala allahu alay wasalam axaadiista waa ku caddeeyey wuxuu kaloo nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam laba magaalo in la furan doono markaasaa ay labada magaalo teebaa la horfuran doonaa labada magaalo waa maxay waa qustantiniya iyo ruuma markaasaa nabigu uhi sala allahu aleyh wasalam madiinatu hiraqla tuftaxu awala magaalada hiraqlaa la horaan furan doonaa hiraqla waa maxay waa boqorkii ruum magaaladiisna waxayd qustantiniya muslimiintu waa furteen waa hadda marka waxa weeye ta loo yaqaano istanbul loo yaqaano magacii qustantiniya hadda marka waxa macruuf kuma aha waxaa markaa berigii dambe loo bixiyey islaambol yacni madiinat lislaam islaambol baa loo bixiyey shaytaankii ataatork baa ka beddelay oo istanbul u bixiyey magaca islaam isagoo diidaya ayuu islaambol madiinat lislaam ka beddelay wuxuu ka dhigay istanbul buu ka dhigay caasimaddii turkiya ay ahaan jirtay marka iminka laakiin waa laga beddelay oo caasimaddiisa iyadu ma aha almuhim taasaa la horaan furan doonaa buu yihi nebigu sala allahu alay wasalam magaalada labaad waa tee waa rooma weli lama furan qustandiiniyada aynu sheegayno waxaa la furtay qarnigii sagaalaad waa cajaa'ib saxaabadii nebigaa ku soo duulay oo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam awalu jeyshin yaqsul qustandiiniyata makfuurun lahu ciidanka ugu horreeyee weeraree ku duula qustandiin waa mid loo dembi dhaafay wakhtigii mucaawiya ciidanku ku soo duulay waxaana hoggaaminayay inankiisii yaziid ibnu mucaawiya ayaa hoggaamiye ama qaa'id ka ahaa waa hal fadiilo oo u sugnaatay maca sayi'aati alcadiima yaziid u sugnaatay awalu jeyshin yaqsul qustandiiniyata makfuurun lahu saxaaba ka mid ahayd iyo taabiciinba ayaa ciidanka uu hogaaminaya ka mid ah saxaabada ciidankaa ku jiray waxaa ka mid ah abu ayuub alansaari saxaabiga la yidhaahdo duleedka qustandiiniye ayaynay gaadheen farantii isagoo ku sugan ayuu geeriyooday abu ayuub alansaari dabeedna wuxuu yidhi fardaha muslimiintu meeshay gaadhaan ay ugu shishaysa igu aas saasuu ku dardaarmay bartii baa lagu aas hadda wuxuu ku aasan yahay qustandiiniye bartankeeda saxaabigaasi wuxuu ku aasan yahay qustandiiniye bartankeedu ku aasan yahay oo magaaladii gees walba ka dhaafta iyadoo saxaabadii ay sidaa ugu duureen iyo taabiciintii ayaa haddana qarnigii koowaad iyo labaad iyo saddexaad afraad yacni ilaa qarnigii sagaalaad dhexdiisii laga soo gaadhayey siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii ka hor lama furan soo cajaa'ib maaha ya waa ummad adag ya siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii markii hijrigu ahaa ayaa la furtay ninka furtay ee ciidanka hogaaminayana wuxuu ahaa weliba turki maxamed alfaatix nin turki oo muslima ayuu ahaa marka rooma weli waa dhiman tahay wacdiyadii nebigu ballan qaaday qaar baa dhiman waxaanuu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam inay muslimiintu la dagaalami doonaan yuhuud oo aynay qiyaamadu kici doonin ilaa muslimiintu yuhuud la dagaalamaan oo dabeedna dhagaxa oo dhagaxa iyo geedkuba ay odhan doonaan geedka qarqadka la yidhaahdo mooyaane yaa muslim waraa'i yahuudiyun tacaala faqtulh muslimow yuhuudii baa igu gabbanayo dabadayda joogee kaalay oo dil geedkii kasta iyo dhagixi kasta ayaa sidaa ugu qaylinaya geedka qarqadka la yidhahdo mooyaane allah wuxuu yidhi waid ta'adana rabbuka marka tan waxay yidhahdaan culammadu waxay gogoldhig u tahay dagaalkii lala dagaalamayey waayo shadara madar hadday sidoodii iska kala ahaadaan oo ummadaha ku hoos noolaadaan oo aanay meel ay ku urursan yihiin iyo cudud ay leeyihiin toonna ayna jirin dee si loola dagaalamaa may jiri karteen marka gogoldhigu waxay u tahay dagaalkuu nebigu ballan qaaday inay muslimiintu la dagaalami doonaan waid ta'adana ay wadkur waxaad xustaa id ta'adana goortuu ogeysiya rabbuka rabbiga layabcahanna soo saare oo soo saare oo waa soo saaraya calayhim yaga korkooda yuhuud wuxuu ku soo saarayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo man yasuumuhum mid dhadhansiinaya suu'a alcadaab cadaabka kiisa xun ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaab waa ka ciqaabkiisu degdega badan yahay wa innahu ilaahay lagafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay wa qaacnaahum fi lardi umama wa qaacnaahum waa googoynay fi lardi arlada gudaheedaanu ku googoynay arlada korkeedaanu ku googoynay fid waa bimacnaa calaa umaman xaalay ummada yihiin ama qaaca la yidhaahdo waa bimacnaa sayara ayaa la tadmiiniy waqatacnaahum ay wasayarnaahum waxaanu ka yeelnay ay bitaqtiic fil ardi arlada korkeeda waxaanu kaga yeelnay umaman ummadaanu ka yeelnay minhum asaalixuun ummadahaasoo qaar ka midii ay wanaagsan yihiin oo saalixiin yihiin wa minhum duuna daalik waxaa kaloo ka mid ah qaar kaloo aan saalixiin ahayn iyagu oo faasiqiin ah ama gaalo ah wa balownaahum waa imtixaannay waxaa kuu bannaan minhum asaalixuun inaad sifo ka dhigto waxaa kaloo kuu bannaan inaad istiinaaf ka dhigto wa balownaahum waa imtixaannay bilxasanaati nicmooyin baanu ku imtixaannay iyo ladnaan iyo barwaaqo iyo xoolo wasayi'aati iyo dhibaatooyin baanu ku imtixaannay ay biniqam lacallahum yarjicuun ay likay yarjicuu si ay u soo noqdaan fakhalafa min bacdihim khalfun fakhalafa waxaa daba maray min bacdihim kuwii hore waxaa daba maray ee saalixiinta ahaa khalfun qaar xun baa daba maray kuwaa xunoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabka dhaxlay waxay ka dhaxleen can aslaafihim kuwoodii horreeyey bay kitaabkii towraadeed ka dhaxleen yaakhuduuna carada hada aladna waxay kitaab ka dhaxleen yaakhuduuna xaalay qaadanayaan carada haada aladnaa kan dhow bidhaantiisa iyo dhallalaalkiisa ay qaadanayaan waxaa loo jeedaa caradka adduunyadaa loo jeedaa wa yaquuluuna ay odhanayaan iyo xaalay odhanayaan waxaa kaloo bannaan istinaaf in laga dhigo ya'khuduuna kaannahu in la yidhi maxay faleen dabeed markay kitaabkii dhaxleen markaasaa la ya'khuduuna waxay qaadanayaan carada haada aladnaa kan dhow bidhaantiisa ama dhallalaalkiisa ay qaadanayaan iyo bidhbidhkiis wa yaquuluuna waxay odhanayaan wowga cadaf baa ku bannaan iyo xaal in laga dhigo haddii xaal laga dhigana wuxuu noqonayaa in markaa loo qadaro isim loo qadaro haddii laakiin la yidhahdo ya'khuduuna ayaa xaal marka hore ahayd waxay noqonaysaa waawlcadf ayay noqonaysaa oo inay markaa xaalkii xaal ku cadaftumay noqonaysaa jumladiina xaaliyo dhacayso wa yaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaabay odhanayaan qaadashada aanu qaadanayno waa naloo dhaafayaa ayay odhanayaan wain yaatihim caradun miluhu yaakhuduuh wain yaatihim hadduu u yimaado wowga cadaf iyo xaal baa labaduba ku bannaan yihiin haddii la yidhahdo waa xaal waxay noqonaysaa in la yidhaahdo wa yaquuluuna sayukfaru lana waxay odhanayaan waa naloo dembi dhaafayaa waalxaal in yaatihim caradun miluhu ya'khuduuh iyada oo hadduu u yimaado dhallalaalkii oo kale la mida bimacnaa bidhaan yaroo adduunye ay u timaaddo iyo xoolo yaroo adduunye ay helaan ya'khuduuh ay qaadanayaan alam yu'khad calayhim alam yu'khad miyaan la qaadin calayhim yaga korkooda miyaan laga qaadin miihaaquulkitaabi ballankii ama axdigii miyaan laga qaadin kitaabka gudihiisa ku sugnaa idaafadu waa bimacnaa fii sida jalaalaynkuba kuu sheegay almiihaaqu fi lkitaab baa macnuhu dhacay anlaa yaquuluu cala allaahi ila alxaq anlaa yaquulu ay karahata ama lianlaa yaquulu si aynay u odhan miyaan looga qaadin anlaa yaquulu ay lianlaa yaquulu si aynay u odhanin miyaan miisaaqulkitaab laga qaadin cala allaahi ilaahay aynay uga odhan uga sheegin ila alxaqa xaq mooye wax kale aynay uga sheegin wa darasuu ay way diraaseeyeen way barteenoo way akhriyeen maa fiihi waxaa kitaabka ku sugan wa darasuu xaggay ku cadfan tahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen warisuu bay ku cadfan tahay way dhaxleen wa darasuu maa fiihi laakiin taas yadaa bucdaa ku sugan weji labaad waxay tahay in la yidhahdo waxay ku cadfan tahay alam yu'khad baa macna ahaan lagaga cadfay oo alam yu'khad min xaysu almacnaa wuxuu u dhacayaa ukhida calayhim miisaaqu lkitaab waayo qaacidadu waxay tahay nafyu nafyi isbaatun shay nafyi ah haddii la sii nafiyo oo laba nafyi ay iska daba dhacaan waxay noqonaysaa sugis ya istifaamkii haddii la yidhaahdo macno nafyi baa istifaamkii laga fahmayaa oo shibhu nafyi ah iskaga sugan iyo nafyigii markaa yaallay labadii nafyaa kulmay marka waxay ka dhigan tahay ukhida calayhim waa laga qaaday miihaaqu lkitaabi wa darasuu maa fiih waana barteenoo waa akhriyeen kii kitaabka ku sugnaa waaddaaru alaakhiratu daarta aakhiro khayrun yadaa u khayr leh liladiina kuwii yattaquuna ilaahay ka baqanay ama khayrun yadaa u khayr badan hadday isleeyihiin yacni adduunyada nooc khayryaa ku jirta aakhira u sii khayr badan liladiina kuwii yattaquuna ilaahay ka baqnay afalaa tacqiluun miyaydaan caqliyaynayno fahmaynin oo in aakhira idiin khayr leedahay oo iyadu idiin wanaag badan tahay ama idiin wanaag leedahay miyaydaan fahmayn oo garanayn waaladiina kuwii yumasikuuna qabsanayoo ku dhegayey yumasikuuna tashdiidka waxaa laga qaadanayaa nooc markaa mubaalaqa ah inay xoog ugu dhegayaan yumasikuuna xoog u qabsanayo ku dhegayay bilkitaabi kitaabka wa aqaamuu taagay oo oogay alsalaata salaada innaa laa nudiicu annagu ma luminayno ajra almuslixiin kuwa wax hagaajiya naftooda iyo kayrkoodba islaaxiyoo hagaajiya ajarkooda dayici mayno ma luminayno fiihi wadcu daahiri mawdica almudmar waxaa ku sugan isim daahira in la dhigaayo meeshii damiirka laa nudiicu ajrahum lama odhan ajarkooda ma dayacayno waayo hadday kitaabkii qabsadeen salaaddiina ogeen waxay noqonayaan muslixiin waa muslixuun mar hadday muslixiin yihiin dee ajarkoodii ilaahay dayici maayo ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nimanka yuhuudda inuu googooyey oo markaa qolaba meel laga tuuray ummaddu waxay cize iyo quwo ku leedahay markay urursan tahay muruqeeda iyo maalkeeda iyo maankeeduba markuu urursan yahay ayay markaa xoog badantay laakiin hadday noqoto inay tafararuqsan yihiin oo ay yihiin shadara madar shaqara baqar xaalka noocaasa wax quwo iyo awooda ma yeelanayaan innaba wax awooda yeelanayaan ma jirto nimankaa waa la kala tuuray mashriq iyo maqrib baa sidaa loogu kala tuuray adduunyadana sida saloolkaa sidaa loogu daadiyey beled walba waa ku sugan yihiin haaliban yaa bilaadkii in badanoo ka mida bilaadka adduunyada ku sugan waa joogaan beledo fara badan oo aan tiro ahaan la koobi karin ayaa markaa waxaa meel walba ay joogaan hadday tahay ilaa maraykan ilaa ruush ilaa waxaweeye shiine ilaa yurub ilaa aasiya yacni markaa dowladaha badan ee kale markaa aanan tilmaamin afrika sidaasaa loogu daadiyey ya bilaadulcarab saas si la eg waxay ahaayeen qaar markaa iyaguna saa u joogaan marka waa ummado kala duwan isku ummad ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha luqo gaaray lahaayeen waa jirtaa laakiin qolo waliba qoladay la degan tahay baa afka u qaalibka yahay ee u badan kuwaasaa laga yaaba in la dhaqan yihiin markii la doonaayo dowladda loo sameeyo waxay noqotay in markaa la yidhahdo adduunyada ha laga soo ururiyo ilaa maraykan ha laga soo daadgureeyo oo afrika ha laga soo daadgureeyo yurub ha laga soo daadgureeyo oo carabaha markaa ha laga soo guro ya wax kale iska daayey dee etoobiyada inagu dhowaa laga gura falaashihii la guraya maxay ahaayeen nasabkoodu waxay ahaayeen yuhuud bay ahaayeen waa la guraya waa la geeyey ninka yuhuudigana lagama ogola diin kale markay muslimiin markaa qaarkood ahaayeen waxaa la yidhi ilaaba illaa waa inay yuhuud noqotaan daqad baa lagu saaraa yararku waxaa laga yaabaa inay iskalaaba qabsadaan yaa kuwan kalena tahdiidka iyo markaa maalka iyo hanjabaadda iyo yaa waxbaa la ysugu daraya meel walba saasaa looga keenay yaman baa laga guray ilaa yuhuud badan baa deganayde madaxweynihii markaa joogay muxuu sameeyey markii la yidhi waa la gurayaa waxaa la yidhi markaa waxaa weeye ma tegaysaan ilaa aad saxeexdaan yacni dhulkiinna iyo guryihiinna dib inaydaan u sheeganayn bi hada sharti waan idinku oggolaan karaa haddii kale maya sidii bay markaa waxay kaga tanaasuleen guryahoodii iyo dhulkii ay deganaayeen wixii dib inayna u sheeganayn la fasaxa uun ya sidii baa lagu geeyey meel walba saasaa looga soo guray daadgurayntina weli waa socotaa hadda ma aragtaa waxaa la rabaa sida waxa weeye awoodda loogu yeeli lahaa gaaladii waxay isla qaateen waa weynayd inay markaa ka yeelaan leebelka awood ahaan inay ka koreeyaan bariga dhexe oo mar walba waxayna haysan la siiyo maadaama kambi ahaan aynay badnayn tiradooda aynay badnayn oo laga badan yahay inay noqdaan xagga markaa waxa weeye hubka iyo tiknolojiga inay ka sarreeyaan dadka ay la joogaan imika xataa waxaa loo sameeyey leeyihiin markaa nucleyar ayay leeyihin intaa keliya maaha korkaa laga ilaalinaya qaynuunada maraykan u yaalla waxaa ka mida wakhtiga la isticmaali karo nukliyarka waxaa ka mida hadday carabtu isugu tagto yuhuudda oo ay ka xoog roonaato maraykanku dagaalku gelayaa waxa weeye nukliyarkana waa isticmaali karaa qaynuunada u yaallay ka mid tahay eygani markaa keligii meesha ma joogin ey kaloo waaweyn baa meesha ku ilaashanaysa allah wuxuu inoo sheegaya minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik waxaa ka mid ah qaar wanaagsan kuwa wanaagsan waxaa loo jeedaa kuwii hore ee markaa mu'miniinta ahaa ee nebiyadii rumeeyey ee raacay saalixiinta kuwaasaa looga jeedaa waxaa kaloo soo gelaya siyaaqu wuxuu eg yahay in laga warramaayo xaggaa hore laakiin kuwii nebi maxamed rumeeyeyna iyaguna saalixiin waa yihiin saalixiin iyaguna waa yihiin laakiin maadaama la yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun warisuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa waxay daahir ku tahay in kuwa hore loo jeedo laakiin kuwan dambe inay qudhoodu saalixiin yihiin cabdullahi ibnu salaam cabdullahi ibnu salaam iyo ciddii kale markaa islaamtay ee reer banu israa'iil ka mid ahayd waxay iyaguna noqonayaan saalixiinta inay ka mid yihiin ay saalixiin yihiin waxaa kaloo ka mida qaar aan saalixiin ahayn marka duuna dalikum waxaa loo jeedaa qaar aan sidaas ahayn oo aslu salaxba aan ku sugnayn mise waxaa loo jeedaa qaar ka hooseeya culamada qaar waxay u fasireen qaar waxa weeye faasiqiin ah bacdina waxay u fasireen in laga tilmaamaayo qaar waxa weeye gaalo ah marka labaduba duun waxaa loo isticmaalaa bimacnaa hayr iyo bimacnaa waxa weeye inuu ka hooseeyo labada mid walba waa loo isticmaalaa wuxuu ilaahay inoo sheegayaa nicmooyin iyo dhibaatooyin mid walba in lagu imtixaanay oo sida markaa dhibaatadu imtixaan u tahay ayaa nicmaduna ay imtixaan u tahay wa nabluukum bishari waalkhayri fitna waxaan idinku imtixaanaynaa sharka iyo khayrka ayaan idinku imtixaanaynaa marka waa saasoo kale weyi wabalownaahum bilxasanaati waasayi'aat lacallahum yarjicuun ilaahay wuxuu inoo sheegayaa waxaa ka dambeeyey kuwii hore qaar xun baa ka dambeeyey waxaa kale jira khalaf iyo khalfun laamku markuu kor dhigan yahay khalafku wuxuu noqon karaa mid saalix oo wanaagsan laakiin laamka haddii la reebo khalfun la yidhaahdo iyadu waxay noqonaysaa waa qowm ka dambeeyo xun khalfigu xumaantun buu noqonaya fakhalafa min bacdihim khalfun ay qowmun suu dad xun baa ka dambeeyey waatay carabtu ku mahmaahaan sakata alfan wa nataqa khalfan waa maamaha carbeed kun kelmadoodoo wanaagsan buu ka aamusay mar buu hadlo wuxuu ku hadlay wax xun sakata alfan ay can alfin wa nataqa khalfan ay bikhalfin hadal xun buu mar buu yeedhayoo markiina wuxuu la yeedhay wax xun waa kii shaacirkii lahaa wa baqiltu fii khalfin ka jildi lajrabi yacni wuxuu u jeedaa qowm xun xumaantoodu maxay ahaayeen waxay dhaxleen kitaabkii bay dhaxleen iyagoo kitaabkii garanaya ayay haddana waxay ku beddesheen adduunyo carada haada aladnaa carad waxaa looga jeedaa maalka adduunyada loo jeeda xutaama addunya wa mataacaha carada hada aladnaa mataaca addunya wa xutaamaha dheefta adduunyaa loo jeedaa iyo dhallalaalka adduunyo maxaa carad loo yidhi liannahaa yacridu wa yazuul waa soo dariyaa waana zuulayaa wax baaqi noqonaya ma aha waa carad waa shay aan baaqi noqonayn sidaasaa carad loo yidhi marka adduunyada bixadaafiiriha dhammaanteed waxay soo gelaysaa carada hada aladnaa canlaalushiyay qaadanayaan shareecadii bay ka been sheegayaan ya mid xoole lagu laalusho mid mansib iyo daraje lagu laalusho mid waxa weeye maamuus lagu laalusho dadka qaar haddii madaxa loo buuxiyo xaqa sheegi maayo ya qaar haddii mansib adduunyo la siiyo oo maanta jaga loo magacaabo waxaa laga yaabaa xaqa inaan u sheegin mid haddii maal la siiyo xaqa ma sheegaayo waxaa laga yaabaa shareecadiiba inuu ka been sheego oo idhaa diintu saama qabto yaa diintu sidaa ma qabtee sidan iyo sidan weeye yaa waxaan shareecadii ku sugnayn ayaa laga yaabaa inuu markaa shareeco ka dhigo shay aan shareeco ahayn shareeco ka dhigo shay baatila xaq ka dhigo shaygii xaq ahaa u sawira inuu baatil yahay xaqiibu wuxuu u sawiraya inuu baatil yahay marka haddii maamuus iyo magac la dhaafsado shareecadii iyo haddii madaxtinimo la dhaafsado iyo haddii maal la dhaafsado mid walba waxay soo gelaysaa waxaa yara bidhaanta adduunya ah ee xaqii lagu doorsaday xumaantii markay sameeyaan waxay odhanayaan sa yukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa waa rajaa kaadib yaa yarjuuna almakfira laakiin rajaagan rajaa saxiixa ma aha rajaa wanaagsan ma aha waa rajaa kaadib waa guruur weeye waa ammaani qofku markuu asbaabtii la yimaado loogu dembi dhaafayey oo uu dembi dhaafka rajeeyo kaasaa wuxuu noqonayaa rajaa maxmuud laakiin sababtii loogu dembi dhaafayay haddaanu la imanin ee dembigii iskaga neg yahay oo iskaga sugan yahay waxay noqonaysaa rajaa kaadib waa huruur wa garakum billaahi algharuur waa huruur weeye huruur shaytaan wa amaani laysa biamaaniyikum wala amaaniyi ahli alkitaab wa in yaatihim caradun misluhu yaakhuduuh dheef kaloo adduunyo ama dhalaalaal kaloo adduunyo hadduu yimaadana waa qaadanaya halkii bay ka waday oo musiruun cala dembi dembigii bay ku negiyihiin alam yu'khad calayhim miisaaqu lkitaab axdigii kitaabka iyo ballankii kitaabka miyaan laga qaadin anlaa yaquuluu cala allahi ila alxaq miyaan lagaga qaadin ay bianlaa yaquuluu cala allahi ila alxaq ama cala anlaa yaquuluu cala allahi ila alxaq inayna ilaahay xaq mooye wax kale ka sheegin ama miisaaqulkitaab miyaan laga qaadin si aynay u odhan oo ilaahay uga sheegin waxaanay si aynay u odhan oo ilaahay uga sheegin waxaan xaq ahay waa laga qaadaa loo jeedaa ukhida calayhim miisaaqu lkitaabi an laa yaquuluu cala allahi ila alxaq wa darasuu maa fiih marka cadafku wuxuu yahay min jihati almacnaa oo alam yu'khad baa waxay la macno tahay ukhida calayhim saynu bayaaminay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa daarta aakhiro inay iyadu wanaagsan tahay oo khayr u leedahay kuwa ilaahay ka baqanaya caqliguna wuxuu keensanayaa waxaa khayrka badan in la doorto caqligan waxaa loo jeedaa caqlu tawfiiq baa loo jeedaa waxaa laga tilmaamayaa waxa wanaagsan in la raaca laga tilmaamaya oo caqligii mar wuxuu noqdaa manaatu takliif kii khariisada ahay oo ruuxa ku abuurna ee takaaliiftu ku xidhnayd marna wuxuu noqonayaa caqlu tawfiiq waxay culamada qaar ka cabbiraan oo in la raaco waxa wanaagsan markaa ka gaalada loo diidayaa waa caqligaa ay culamada qaar ka cabbiraan caqlu tawfiiq ilaahay wuxuu inoo sheegayaa cidda kitaabka qabsatoo ku dhegtaa salaadana oogtaa in ilaahay ajarkooda aanu luminayn muslixiinna ay yihiin allah wuxuu yidhi waqatacnaahum waa googoynoo waa jarjarnay fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda ayaannu ku jarjarnay umaman xaalay ummada yihiin waa umam shatta ummado kala tagan reer banu israa'iil saasaan u googoynay oo beled walba qayb aanu uga yeelnay qaar ku sugan minhum alsaalixuun waxaa ka mida qaar wanaagsan baa ka mid a waa ciddii nebiyada rumaysee raacday wa minhum duuna daalik waxaana ka mid a qaar aan sidaas ahayn oo iyagu saalixiin aan ahayn ee gaalo ah ama faasiqiin ah wa balownaahum waa imtixaannay bilxasanaati wanaagyaal baanu ku imtixaannay bimacnaa binnicam waxaa loo jeedaa xasanaat dunyawiya wasayi'aati iyo dhibaatooyin baanu ku imtixaannay lacallahum yarjicuun ay likay yarjicuu si ay u soo noqdaan oo xagga ilaahay ugu soo noqdaan oo u toobad keenaan fa khalafa min bacdihim waxa daba maray yaga dabadood khalfun qaar xun baa daba maray kuwaa xunoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabka ruuxu hadduu kitaabka dhaxlo kitaabka yaqaano dee ammaan wuxuu yeelanayaa hadduu kitaabkii raacayo laakiin hadduu noqdo kitaabkii mid beddelaya oo adduunyada dooranaya oo haddii wax yar la siiyo xaqa ka been sheegaya oo aan kitaabku siduu ahaa ugu soconayn dadkana ugu sheegayn hadduu yahay wuxuu noqonayaa madmuum barashada uu kitaabka bartayna waxba u tari mayso waalqur'aanu xujjatun laka aw calayk qur'aanku ama xujuu kuu yahay oo aduu kuu doodayaa ama aduu xujo kugu yahay oo kugu buuxinayaa ya waynu arki doonnaa qisada markaa inoo soo socota watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fainsalakha minha warisuu kuwaa xun oo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii towraadeed dhaxlay waxaa laga hadlayaa ummaddii ummatu muusa reer banu israa'iil baa laga hadlaya kitaabkay dhaxleenna waxaa loo jeedaa kitaabkii towraadeed kuwaas xunoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii dhaxlay ila kitaab ilaahay buu ahaaye ya'khuduuna carada hada aladna kaannahu in la yidhi maada sanacuu maxay sameeyeen markaasaa la ya'khuduuna waxay qaadanayaan carada hada aladna ama waxay dhaxleen xaalay qaadanayaan bidhbidhkiisa iyo dhallala'alkiisa ay qaadanayaan adduunyada wa yaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan haddaad istinaaf ka dhigto ya'khuduunana waxay noqonaysaa wa yaquuluuna inaad ku cadafto wa yaquuluuna haddaad xaal ka dhigtana inaad hum u qadartay noqonayso waxay qaadanayaan carada hada aladna walxaal hum yagu yaquuluuna ay odhanayaan sayukfaru lana waa nolo dembi dhaafaya ay odhanayaan xaalay sidaa odhanayaan ayay qaadanayaan dhallalaalka iyo bidhbidhka adduunyo caradkaa yar soo darinaya adnaa maxaa loo yidhi waa shay iska dhowo waa qariibu zawaal wa in ya'tiihim caradun miluhu ya'khuduun istiinaaf in laga dhigo ayaa markaa culammada qaar door bidayaan bacdu ahlicilmina xaal bay ka dhigeen jalaalaynkuna wuxuu marayaa inay xaal tahay ayuu maraya laakiin samiin alxalabi wuxuu odhanayaa sida markaa daahirka ah waa inay markaa tahay istiinaaf wa in yaatihim caradun miluhu ya'khuduun wa in ya'tihim hadduu u yimaado caradun miluhu dhallalaal la mida kii la mida hadduu u yimaado ya'khuduuhu waa qaadanaya alam yu'khad calayhim miyaan laga qaadin korkooda miithaaqu lkitaab axdigii kitaabka miyaan laga qaadin yacnii ballankii kitaabka ku sugnaa miyaan laga qaadin allaa yaquulu ay lianlaa yaquuluu si aynay u odhanin miyaan looga qaadin cala allaahi ilaahay aynay uga odhan oo uga sheegin ila alxaqa xaq mooyaane wax kale wadarasuu yacni waa laga qaadaa loo jeedaa wadarasuu waana barteenoo waa akhriyeen maa fiihi kii ku sugnaa kitaabka waaddaaru alaakhiratu daarta aakhiro khayrun iyadaa u khayr leh liladiina kuwii yattaquuna ilaahay ka baqanay afalaa tacqiluun miyaydaan fahmaynin oo weelaynaynin oo aakhira inay idiin khayr leedahay aydaan garanayn haddaad garanaysaan maxaa u doorbidi weydeen baa macnuhu dhacay waaladiina kuwii yumasikuuna qabsanayoo ku dhegayey xoogga u qabsanayey bilkitaabi kitaabka wa aqaamuu oogay alsalaata salaadda oogay oo taagay innaa annagu laa nudiicu lumin mayno ajra almuslixiin kuwa wax hagaajinaya ajarkooda lumin mayno dayici maynee waa siinaynaa oo waa u oofinaynaa marka ajrahum baa macnuhu u dhacaya raabidkii muxuu noqonayaa culamada qaar waxay leeyihiin raabidku wuxuu noqonayaa asha ayuu noqonayaa calaa madhab alkuufiyiin weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen raabidku wuxuu noqonayaa cumuumka almuslixiin weji saddexaad culamada qaarkood waxay yidhahdeen minhum baa la qadarayaa iyadaa raabid ka noqonaysa weji afraad wadcu daahir mawdica almudmar weeye oo muslixiinta waxaa loo jeedaaba cidda markaa la timi labada arrin ee lasoo sheegay oo salaadda maxaa gaar loogu sheegay ila qabsashada kitaabka la qabsanayo waxaa la garanayaa salaadda inay oogaan inay ka imanayso jawaabtu waxay tahay muhimmadda salaaddu leedahay la baraarujinaya ahamiyada ay leedahay salaaddu baa la baraarujinaya salaad la'aani waa diin la'aan waid nataqna aljabala fawqahum ay wadkuruu waxaa xusaan id nataqnaa goortaannu fujinnay aljabala buurtii aannu fujinnay fawqahum xaal korkooda ay ku sugan tahay bimacnaa la qadaray inay korkooda ku sugnaanayso oo xaggooda kore ay ahaanayso xaal la qadaray aannu fujinnay buurta markii la fujinayey buurtu korkooda dee kuma sugnayn oo meesha laga fujinayo korkooda ma ahayn ee markii la fujiyey dabadeed baa korkooda la geeyey yaa marka waxay noqonaysaa xaala muqadara muqaarina ma ahoo nadqigu markuu dhacayoo la fujinaayey kamay sarrayn ee marka dambay noqotay mid ka sarraysa waa xaala muqadara weji labaad culamada qaar waa ku fasireenoo waa in la yidhahdo nataqna ayaa waxaa la tadmiiniyey macnihii rafacna waid nataqna aljabala waxaad xustaa id nataqna aljabala ay rafacna aljabala buurta kor yeellay binatqi aanu ku kor yeellay fawqahum yaga korkooda xaal buurtu ku sugantahy aanu kor yeellay oo haddii la yidhaahdo macnihii rafacna ay lahayd baa la tadmiiniyo la cabsiiyey waxay noqonaysaa xaala muqaarina inay tahay kaannahu dullah waxaannu buurta fujinnay kaannahu dullah xaaluu markaa shabbahayo dallaalnimo oo kale shabbahayo dullada waxaa la yidhaahdaa kullu ma adallak min saxaabin aw saqfin ama saqaf ha noqdo ama daruur ha noqdo wixii ku dallaalnimeeye kaa sarreeyaaba waa dulla marka buurtii waxaa inta la fujiye korkooda laga yeelay xaaluu shabbahayo buurtu ay shabbahayso dallaalnimo oo kale shabbahayso wax dallaalnimaynaya oo ka sarreeya wa dannuu waxay maleeyeen nataqnaa lagu cadfo oo haddii nataqnaa lagu cadfona waxay noqonaysaa inay tahay makfuudun bidarfi darafka in lagu khafdiyey oo lagu jaray yacani majruurun bidarfi bay noqonaysaa oo waxay ka dhigan tahay wa id dannuu waxaad kaloo xustaa markay maleeyeen annahu waaqicun bihim weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigayaa xaal oo waxaa macnuhu dhacaya wadannu iyo xaal dannu ay markaa maleeyeen ama dannu yaqiinsadeen oo danniga lahe yaqiin baa loo jeedaa annahu waaqicun bihim inuu ku soo dhacayana xaal ay yaqiinsadeen waxaanu buurta fujinnay oo korkooda ka yeelnay xaal marka ay yaqiinsadeen inuu ku soo dhacaayo ama ay maleeyeen inuu ku soo dhacayo khuduu maa aataynaakum biquwa wa maquulu lqowl qowl baa loo qadaraya ay wa qulnaa lahum waxaannu ku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum kaannu idin siinay qaata iyaahu isaga aataa waxay qaadataa laba mafcuul waa bimacnaa actaa biquwa karti iyo xoog iyo dadaal ku qaata wadkuruu xusa maa fiihi ka ku sugan xusa lacallakum tattaquun si aa ilaahay uga baqataanu xusa halkaa weji kalaa ku bannaan waaladiina yumasikuuna bilkitaab waxa bannaan liladiina in lagu cadfo taasi waxay tahay in la yidhahdo waddaaru alaakhiratu khayrun liladiina yattaquun afalaa tacqiluun waaladiina ay waliladiina kuwiina way u khayr leedahay ama way u khayr badan tahay yumsikuuna bilkitaabi wa aqaamuu asalaa jumla musta'nafay noqonaysaa marka inaa laa nudiicu ajra almuslixiin jumla mustanaf waid akhada rabuka min banii aadama ay wadkuruu waxaa xustaan id akhada rabuka goortuu qaaday rabbiga min banii aadama aadam ubadkii uu ka qaaday ka beddelo min duhuurihim dhabarradoodii uu ka qaaday wa baddelu bacdin min kullin durriyatahum tafiirtoodii uu ka qaaday oo ka soo saaray wa ashhadahum uu markhaatigeliyey calaa anfusihim nafahoodii uu ka markhaatigeliyey oo u qirsiiyey alastu birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay yidhahdeen bala haa waa tahay rabbigayo shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaama shahidnaa waa ka markhaati kacnoo waa ognahay oo waa qirsannahay an taquuluu culamada qaarkood waxay dhahaan shahidnaa waa min kalaami durriya oo balaa bay la sii xidhiidhaa waa qowl culamada qaarkood waxay dhahaan shahidnaa ilaahay baa odhanaya bacdi kale waxay yidhahdeen ilaah iyo malaa'igta waa odhanaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen malaa'igta ayaa ilaahay ku yidhi iyagana ka markhaati noqda markaasay malaa'igtiina yidhaahdeen qaalat ilmalaa'ikatu shahidna an taquuluu ilaahay baa odhanaya an taquuluu ay alishhaadu markhaatigelintaasi iyo soo saaristaasi iyo qirsiintaasi an taquuluu ay lianlaa taquuluu waa si aydaan u odhanin oo ishhaad loo qadaro ama wa ashhadahum tacliil looga dhigo waa markhaatigeliya ilaahay calaa anfusihim an taquuluu ay karahata an taquuluu inaad tidhaahdaan kahasho la kahanaya daraaddeed ama lianlaa taquuluu si aydaan u odhan an taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhan buu u markhaatigeliya ilaahay oo wa ashhadahum ay tacliil u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo aydaan odhan an taquuluu iyo an yaquuluu labada mid walba waa la akhriyey marka lianlaa yaquuluu si aynay u odhan baa ilaahay u markhaatigeliye ama lianlaa taquuluu si aydaan u odhan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame innaa kunnaa can haada ghaafiliin annagu arrinkan waanu ka mooganayn oo kamaanu warqabin aw taquulu ama si aydaan u odhan ayaa ilaahay u markhaatigeliyey nafyihiinna oo si aydiin qirsiiyey innamaa ashraka aabbaa'unaa waxaa shariig yeelay uun oo ilaahay cid kale la caabuday aabbayaashayo min qablu horay u shariig yeelay annaga hortayo ayay shariig yeeleen annaga ka hor wa kunnaa waxaannu ahayn durriyatan tafiir baannu ahayn min bacdihim yaga dabadood tafiir yaga ka dambaysa ayaannu ahayn tafiirtaasoo min bacdihim yaga dabadood ahaatay afa tuhlikunaa miyaadna halaagaysaa bimaa facala almubtiluun kuwa baatilka u saaxiibka ahi waxay sameeyeen miyaad nagu cadaabaysaa bes annagu waxa weeye iyadoo aabbayaashayo saas sameeyeen iyo awoowayaashayo ayaannu markaas soo gaadhnay cid wax noo sheegtana maanu arag marka ma waxaad nagu cadaabaysaa waxay sameeyeen dadkaas yaanu iska raacnay wakadalika nufasilu alaayaat ay wa misla dalika tafsiil caddaynta iyo kala saarkaas oo kale nufasilu waxaanu kala saaraynaa caddaynaynaa alaayaati aayadaha walacallahum yarjicuun ay liyatadakaruu ama liyataciduu si ay ugu markaa waana qaataan ama liyactabiruu si ay ugu cibro qaataan walacallahum yarjicuun iyo si ay u soo noqdaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil waa niman laga soo xulay reer banu israa'iil laga soo xulay oo xul ahaayoo ka mid a ayaa buurta ilaahay intuu fujiyey buurtii ayuu korkooda qabtay waxay arkeen buurtiio korkooda ku sugan markaasaa dabeedna waxay is yidhahdeen idinku soo dhacday waxay yidhahdeen culammadu sujuud bay la dhaceen bay yidhahdeen sujuudda waxay ku sujuudeen baa la yidhi wejigooda geesta bidix geesta kalena halkaasay ka eegayeen buurtii bal intay u soo jirto inay ku soo dhacayso intay halkaa dhigeen bay halkaana isha ka eegayaan bal inay buurtii ku soo socoto markaasay dabeedna waxabay yidhahdeen waa waa aqballa ya khuduu maa aataynaakum biquwa waadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun haabay yidhahdeen waa aqballa marka waxyaalo badan ay wax ku qaataan baa la tusay laakiin niman aad u madax adag weeye kuwo wanaagsan oo saalixiin ahoo wanaagsani waa ku jireen laakiin qaar badan oo markaa waxa weeye madax adag baa ka mid ahaa wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa in dadka hore cahdi looga qaaday axadii hore inuu jiray waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waxay ku saabsan tahay in dhabarka aadam markii lagu sugnaa dadka laga soo guray yagiina waa la soo kala guro qolo walba qolada kale dhabarkooda laga soo saaray sidaa inta loo soo saaray baa dhammaantood bannaanka markii la keenay ayaa ilaahay wuxuu weydiiyey alastu birabbikum waxa axdi lagaga qaaday tawxiidka iyo inay ilaahay ka rabbi yeeshaan keligiina caabudaan cahdigii waa qaadeen axdigaas sidaasay ku qaadeen marka xaqiiqo ahaan baa looga soo saaray loona qirsiiyey aynay u yidhaahdeen markaa sidaas tafsiir kalaa jiro oo culamada qaar ay mareen oo odhanaya ikhraaj xaqiiqii ma jiro iyo odhaah xaqiiqi ah ee waa min baabi tamsiil ashyaadanna waa lisaanulxaal ee waxaa laga tilmaamayaa dadkii in caqliya loo yeelay waxay ku cibro qaataanna la tusay oo caalamkan ay arkayaan oo rabbi ku aqoonsanayaan oo ku garanayaan caqliyana loo yeelay taasaa waxaa laga tilmaamayaa inay tahay macna almithaaq wa macna alcahdi inay axdi la mid tahay caqliyadoodan ay wax ku garanayaan ayaana ka dhigan markhaati gelin marka waa lisaanulxaal ee lisaanulqawl maaha lisaanulmaqaal maaha tafsiirka caynkaasa mufasiriin badan baa martay maca kulli asaf waxaase ghariib ah culammadii sunnada qaar ka midii in qowlkaa u janjeersadeen ya almacsuumu man casamahu allah waxa dhowran shakhsiga ilaahay dhowray ishkaalaad badan bay soo aroorinayaan mufasiriinta qaarkood oo wujuh badan taxayaan ay leeyihiin markaa ishaad xaqiiqi ah iyo waxa weeye miisaaq dhab ah iyo soo saaris dhaba oo dhabarka aadan laga soo saaray iyo axdi laga qaado xujo ku oog ah intaasoo ishkaal baa ku soo arooriyey luqada carabeedna waxaa ka mid a ashyaada qaarkoodna waa taxqiiq ashyaada qaarkoodna waa tamsiil marka waa min baabi tamsiil qurdubiga haddaad eegto waa ishkaalaadka waa qoraya mufasiriin badan oo kale waa qorayaan waxaase hariiba ibnu taymiye iyo ibnu qayim iyo ibnu kasiir iyo inay qowlkaa u janjeersadaan baa hariib ah waa hariibun jiddan waxaana jirta mawduuca wakada ibnu abilciz fii sharxi alcaqiidati ataxaawiya isaguna tabacan lihadi lmashaayikh ayuu qowlkaa isaguna raacay labada qowl intu soo naqliyo qowlkaasu uu yeelanayo masaladana waxaa jirta axaadiis badan baa jirta oo mawduuca ku soo arortay oo aayadda tafsiirkeeda ku saabsan axaadiista caynkaasee mawduuca ku soo aroortay waxay sii caddaynaysaa tafsiirka aayadda saxduna waxay tahay kalaamka inta xaqiiqadiisa lagu xambaari karo xaqiiqadiisa in lagu xambaaro lagu wado ayaa saxdu tahay xaqiiqada in laga leexiyo la yidhaha waa min baabi tamsiil la yidhaahdaana dee asalkii waa mid khilaafsan waxay u baahan tahay qariino bal haddaan qariino loo hayne qaraa'intii ay caddaynaysa iyo adiladii sida daahirka aayaddu sheegaysa ka warran waayo axaadiis badan baa sheegayso qaarkood saxiixaynku ku jiraan ya xadiiska bukhaari iyo muslim uu soo wariyeen wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam gaalka ayuu ilaahay aakhiro wuxuu ku yidhaahdaa haddaad maanta haysan lahayd adduunyada muggeed ma iskaga furan lahayd cadaabka markaasuu yidhahdaa haa markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhahdaa qad akhadtu calayka wa anta fii dahri aadama an laa tushrika bii shay-an fa abayta ilaa an tushrika bii shay-a waxaan kaa qaaday adigoo dhabarka aadan ku sugan ya inaad ii shariig yeelin waa diidday mooyaane inaad ii shariig yeesho bukhaariyo muslim baa soo wariyey axaadiis badan oo kale la soo wariyey oo cumar iyo ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo saxaabo kaleba laga warinayo iyo abu hurayra laga warinaya waxay sheegayaan iyaguna caynkaas naxwa haada qaar waxay sheegayaan inuu ilaahay masaxay dhabarka aadam oo uu ka soo saaray tafiir kastoo tafiirtiisa ka mida uu ka soo guray dabeedna hortiisa markaa waxaan uu daadiyey dabeedna markaa sidan uu weydiiyey ibnu cabbaas waa laga soo wariyey ibnu kasiirku markuu soo arooriyo qisada ibnu cabbaas xadiiska ibnu cabbaas markuu soo arooriyo wuxuu odhanayaa xadiiska marfuuca riwaayadan sheegaysaa waxaa ka badan ruwaadda ku soo warisay mawquufnimo uga soo warisay cabdullahi ibnu cabbaas markaa wuxuu sheegayaa inta markaa dariiqay kaga soo aroortay isagoo mawquuf ah oo ibnu cabbaas ku kooban marka wuxuu odhanaya riwaayadan baa asbat ah oo arjax ah albaani waa qirayaa inay riwaayadaasi arjax tahay oo mawquufnimadu markaysaga ay arjax tahay inuu cabdullahi bnu cabbaas mawquuf ku yahay laakiin buu yihi macnaheedu ma aha iyaday markaa sidaa uu shiikhu sheegay inay tahay arjax riwaayadaasi mawquufnimada cabdullahi bnu cabbaas min qowlihi ay tahay haddana dee waxyaalo kaloo ayadayaa jira marfuucnimada ay ka mid tahay waa mida waa tafsiir qur'aan tafsiir hadday ku saabsan yahay hadalka saxaabiguna waxaa la siiya xukmu rafci wuu itlaaqaya adigu culamada qaarkood culammadu waxa ay u badan yihiin in lagu qaydo sababu nuzuul waxaase ka dhoweyd in la yahay arrin qaybiyuu sheegayaa arrinka qaybiga ee taase uu ka warramayo ee uu tilmaamayo wuxuu ku ogaanayaa oo lagu xambaaraya inuu nebiga kala kulmay sala allahu aleyh wasalam arrinka labaadee uu sheegaya waxay tahay ee uu odhanayo waa ayidaya albaani u odhanayo riwaayaadka badan ee la soo wariye saxaabada kale laga soo wariyey caddaynaya in dhabarka aadam laga soo saaray dadkan oo dabeed markaa cahdigan laga qaaday markaasuu dabeedna riwaayaadkii qaarkood soo aroorinaya oo odhanayaa waxa ugu sii quwo badan kaa bukhaari iyo muslime anas kuwa kale qudhooda uu keenayaa saas aawadeed wuxu odhanaya axaadiista saa ku soo aroortay waa mutawaatir fi lmacnaa xagga macnaha mutawaatir waabay ka tahi ba odhanaya mawduuca wuxuu aad ugu sharxaya ugu caddaynayaa silsilatu axaadiisi saxiixa raqamka xadiisku waa kun iyo lix boqol iyo saddex iyo labaatan mujalladka afraad raqmulxadiis waa kun iyo lix boqol iyo saddex iyo labaatan xadiiska ah marka wuxuu odhanayaa culammada qaarkood inay saa u iisheen ayuu wuxuu tilmaamayaa inay tahay shay markaa hariib ah calaa kulli xaal xaashiyada jamalka markuu halkan marayo wuxuu odhanayaa ou shiikhiisii ka soo naqlinaya man shaykhuhu horeynuu sheegnay haa caiyat alujhuur shiikhiisii wuxuu ka soo naqlinayaa madhabu salaf inay tahay hadda waa saaxibu alxaashiya shiikhiisa wuxuu ka soo naqlinayaa waa caiyat alujhuuriye in madhabu salaf ay tahay ikhraaj xaqiiqiya in la soo saaray cahdiganna laga qaaday wuxuuna tilmaamayaa madhab lkhalaf inay tahay in waxa weeye la yidhahdo min baabi tamsiil ee ikhraaj ma jiro saas la yidhahdo wakhtigaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk